shalom walaalaha qaaliya soo dhowaada mar kalentood iyo mar labaadii kusoo dhowaada cornerstone church of somalia halkan waxaan maanta ku qaadanaynaa ayadda maanta ayadda maanta waxay tahay efesos cutubka afraad ayadda sagaal iyo labaatanaad waaye marka ilaahay raxmadiisa iyo aqoontiisa iyo garashadiisa hanagu luudgareeyo oo ruuxdii quduuskana hanagu adkayso in xaqa ilaah una tuso dhammaanteen oo siday tahay in aan u haleelno ayadda maanta nala hadlayso efesos cutubka afraad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxay leedahay hadal qudun ah yuusan afkiina ka soo bixin laakiinse ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqla ilaah baa mahad iska leh waxay leedahay hadal qudun ah yuusan afkiina ka soo bixin laakiinse ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqla aayadda maanta efesos cutubka afraad aayadda sagaal labaatanaad waa aayad cajiib ah aada iyo aad u cajiib u ah maalinba maalinta ka dambeyso mar alala markaad kitaabka quduuskaada akhrisid aayadaha kala duduwan aad akhrinaysid mid walba waxaa waay nafsadaada ayay saameyneysaa dan maanta aayaddan ala hadlaysa waxay leedahay hadal qurun ah yuusan afkiina kasoo bixin waayo haddii qofka adiga hadal qurun ah oo wanaagsaneen oon fiicneen aada walaalkaa ku dhahdid aad ku xumeysid yaa waxaa waaye dhaawacyo badan ay ugeysan kartaa waxyaabo badan ay ku dhaawici kartaa qofka waayo qof hadal xun aad ku dhahday ma ka sugaysa adina hadal wanaagsan waayo waxaa lagaa rabaa qofka masiixiga markuu yahay ama in aad hadal wanaagsan aad ku hadashid qofka walaalkaada ee hadal wanaagsan aad kula hadashid laakiinse ku hadla ou dhahay markaa hadda aayadda ay dhahday koodi hore hadal qudun ah yuusan afkiina kasoo bixin maxay dhahday ayadda laakiin ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqlaa mar alaba markaa hadal wanaagsan aad ku hadashid hadal wanaagsan oo si wanaagsan qofka ula hadashid asagana wuxuu jeclaanayaa in si wanaagsan sida aad u hadashay si ka wanaagsan inuu kugula hadlo walaalkay iwar xaaladaada nimcadaada maanta ka war xaaladaada sidaa daadheeda qofka waryaa sidaa saaka ku baryida maxay tahay nimcadaasa noocaasa u socoto maxay tahay hadal xun aa ku dhahda qofka way kala wanaagsan yihiin in hadal wanaagsan qof aa ku dhahdid iyo hadal xun aa ku dhahdid waxaa jira hadal xun aad qof ku dhehaysid oo dhaawacyo u gaarsiin karo ama uu kaaga xumaa karo calooshiisa wax kugu qaadi karo iyo waxaa jira hadal wanaagsan aa qofka dhahdid haddaad biri hatahay si gama ama aad filinayna aad wax u dhahdid wanaaggii aad shalay u samaysay ayuu xasuusanaya ama sidaa ula hadli jirtay maanta wuu kuu sabrayaa laakiinse markii hadal mar walba hadal xun aad qof ku dhahdid kuma sabraayo biri haddii malabyo hadala haddaa ku hadasha ama hadal wanaagsan aad biri kula hadashatay biri kuma sabraayo marka sidaas aawadeed aayadda maanta waxayna leedahay hadal qudhan ah yuusan afkiina kasoo bixin laakiinse ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqla inay nimceeyaan ay ku rareeyaan ay ku farxaan yaa kuwa maqla ama qofka aad la hadlaysid hadal naxariis leh aad kula hadashay sidii qalbiyadiisa u taaban karto yaa siday qalbiyadiisa u taaban karta aayaddan maantana baraysaa aada amaasantihiin dhammaantiin waxaan rajeynayaa in ilaah naga fahamsiiyo aayaddan nimcooyinka iyo naxariistiisa iyo sida aan ula hadli lahayn ama dadka ula xiriiri lahayn dhammaan walaalaha soomaaliyeed waxaan rajeynayaa in aad wax badan aad ka faa'idi doontaan aayaddan idinkoo dib usii akhri doona efesos cutubka afraad aayadda sagaal iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad marka anaga haddaan masiixiyiinana kalama jeclin qofka masiixiya kan oo muslimka dhammaantan ilaahay waxa waaye dadkiisa dhan waa wada jecelnahay laakiinse qof alaala qofkan isku ruuxanaanay iyo qofka kaleentood dhammaan waxaa waaye waa ciyaalka ilaah waa caruurta ilaah anaga sidaan aaminsana dhammaanteen ilaahina waxaan ugu amrayaa dadko dhan inaan si ig wala aan u jeclaano ya si ig wala inaan u jeclaano mataayas cutubka lixaad aayaddii waxay ahayd cutubka lixaad aayadaha sideed iyo toban sagaal iyo toban inay tahay aan jeclahay inay ahayd haddii aad dadka dadka walaalihiin oo keliya aad wanaag u samaysaan maxaa dhaantaan aalu dhahay dadka kaleentood waayo taas aayaddaas waxayna baraysaa in dadka anaga aan isku ruuxanaanay oo keliya inaanan wanaajinin laakiin dadkoo dhan aan wanaajino aan wanaag ugu samayno taasoo kaletood khayr baan ii rajeynayaa waxaan rajeynayaa dhammaantiin in ilaah qalbiyadiina taabto walaalaha soomaalida dhammaan inta afka soomaaliya ku hadasho waxaan leeyahay nimcada rabbi hanila jirto dhammaantiin shalom